bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee reediyo dalsan qodobadaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a
dagaal xooggan oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada maamulka somalilan oo maalintii labiyo tobanaad ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
ra-iisul wasaare xamse barre oo dhinacyada ku dagaalamaya laascaanood ugu baaqay inay si shuruud la-aan ah ku joojiyaan dagaalka khasaaraha badan dhaliyey
dowladda kenya oo sheegtay inay dishay xubno ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab
taliska ciidamada mareykanka ee africom oo faahfaahin duqeymaha uu ku dilay xubno ka tirsan al-shabaab oo ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe
wafdi ka socda xukuumadda federaalka soomaaliya oo gaaray dalka serbiya
ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug oo la wareegay deegaano ka tirsan gobolka mudug
shirweynaha iftiiminta sooyaalka haliliyada soomaaliyeed oo maanta ka furmay magaalada muqdisho
akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah
militariga yukrein oo soo riday dhowr buufin oo basaas u ahaa dowladda ruushka
iyo tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii ka dhacay dalka turkiga oo gaaray soddon iyo siddeed kun oo qof
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duurnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysataa waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha labaad sanadka labaatan saddex iyo labaatan duhurka maanta xuseen washington ayaa warka iyaga soo saaray waxaa wadajir idinkugu waramaya anigoo cabduqaadir cismaan indhoy iyo ilhaan mustafa u diyaargaroowa faahfaahinta qodobada aad maqasheen
dagaal xoogan oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidanka maamulka somalilan oo maalintii labiyo tobnaad ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhanka kale ra-iisul wasaare xamse barre oo dhinacyada ku dagaalamaya laascaanood ugu baaqay inay si sharuud la-aan ah u joojiyaan dagaalka khasaaraha badan dhaliyey waryaheena xuseen washington ayaa sii ambaqaadaya wararkii aan ka helino magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxay ku waramayaan in maanta maalintii labiyi tobnaad oo xiriir ah uu ka socdo halkaas dagaal u dhexeeya ciidanka deegaanka ee hubka qaatay ciidanka maamulka somalilan dagaalka ayaa waxaa la sheegay in uu saakay aroornimadii hore bilowday ka gadaal markii ciidanka maamulka somalilan ee kusugan duleedka magaalada laascaanood ay usoo ruuqaansadeen dhanka magaalada islamarkaana waxaa dagaal adag kala hortegay ciidamada deegaanka ee sool sanaag iyo ceen ee ku sugan magaalada dhaniiraadii magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana ay sheegeen in ay iska difaaceen iyadoona dagaalka xooggiisa haasan uu ka socdo duleedka magaalada wararka la helay waxay sheegayaan in ciidamada maamulka somalilan ay madaafiic ku garaacayaan qaybo ka mid ah magaalada gaar ahaan goobo ay ku sugan yihiin dad rayid ah oo weli ku harsan oo islamarkaana jooga gudaha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool wararka sidoo kale waxaa intaa ku darayaan in ciidamada deegaanka ee sool iyo sanaaga ceen ay iyaguna dhankooda madaafiic kale ku tuurayaan oo jawaab ah dhanka maamulka ciidanka somalilan ay ku sugan yihiin gaar ahaan saldhigyada ay ku leeyihiin ayaga ay kaga sugan yihiin magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa sidoo kale la sheegayaa in khasaare dhimashadii dhaawaca uu ka dhashay weerarka iyo sidoo kale duqeynta ka socota weli magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ilaa iyo hadda si rasmiga looma ogaa khasaaraha ka dhashay dagaalka saaka ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool balse wararka waxay sheegayaan in dhinacyada uu jiro khasaaro kala gaaray islamarkaana xaaladda haatan ka jirta magaalada laascaanood ay tahay mid aada u adag iyadoona isgaarsiinta ay tahay mid aada u culus iyadoona dhinacyada ay kala sheeganayaan guro dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka maalintii labaad galay ee ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ra-iisul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi barre oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in waxaa ugu xumaad ee tahay in dad soomaaliyeed dhiigooda uu ku daato magaalada laascaanood wuxuuna ugu baaqay in si deg deg ah oo shuruudlaan ay ku joojiyaan dhinacyada ku dagaalamaya dagaalka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxay shee- waxa uu sheegay ra-iisul wasaaraha in sidoo kale ay muhiim tahay in dhinacyada ay isugu yimaadaan kulan eh, dib u heshiisiina islamarkaana xal buuxa laga gaaro arrinta magaalada laascaanood ka taagan isagoona sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in la dhaqangeliyo xabajoojintii hore ugu dhawaaqday maamulka somalilan
marka koowaad waxaan aada iyo aada usoo dhaweyneynaa xabad joojinta ay ku dhawaaqday dowladda somalilan aada baan usoo dhaweyneynaa waxaan kaloo soo dhaweyneynaa sidoo kale ayaguna inay aqbaleen garaadyada iyo odayaasha iyo dadka deegaanka reer laascano iyadana inay aqbaleen aada baan usoo dhaweyneynaa waxaanse leenahay si xabad joojintu ay caga fiican u istaagto si ay u noqoto mid hirgasha waxaa lagama maarmaan ah in ciidamada laga fogeeyo meesha ay joogaan shacabku magaalada laga saaro dadka caraysan ciidamada laga fogeeyo taasaan soo jeedinaynaa si ay u noqoto mid caga ku taagan oo saxa waxaan soo jeedinaynaa oo kale in dadka deegaankuna ay aqbalaan xabad joojinta oo ay ogolaadaan oo u diyaargaroobaan waxa ay tabanayaan in ay si nabadgeliyaan iyo walaaltinimo ah iyo miis kosh- korkiis inay la yimaadaan guud ahaan waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoy joogaan inay ka qayb qaataan nabadgelyada iyo deganaanshaha laascanood iyo deegaanka sool oo aan la hurinin dab lagu shidin la isku dirin dadka soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa in la ilaaliyo walaaltinimada iyo dirisnimada iyo ahalnimada waan bogaadinayaa dhammaan cid kasta meel kasto oo ay joogaanba ama somalilan ha joogaan ama adduunka meesha rabaan ka joogaan ama jamhuuriyadda inteeda kale ha joogaan dadka soomaaliyeed ee wanaagga iyo walaaltinimada iyo ahalnimada ku dhawaaqaya ee ku baaqaya ee dadka isu keenayana waan soo dhaweynaya
in ka badan kumanaan kun oo qof ayaa waxa ay ku barakaceen colaada ka taagan guryaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool taasoo u dhexeysa ciidanka deegaanka ah ee sool isnaag iyo cayn iyo sidoo kale ciidanka maamulka somalilan waxaana weli magaalada kasii soconaya dagaalada iyo duqeymaha ay dhinacyada ay isku adeegsanayaan iyadoona sidoo kale garaadada iyo sidoo kale dhanka maamulka somalilan iyaguna ay soo- ay soo saarayaan baaqiya kala duwan iyadoo ay weli aysan jirin ilaa iyo hadda xal rasmi ah oo laga gaaray colaada magaalada laascaanood wakiilada beesha caalamka ayaa iyaguna wadaa dadaallo kala duwan oo nabadeed islamarkaana ay ku doonayaan in lagu joojiyo dagaalka laascaanood
aad baad umahadsan tahay waryahayaga xuseen washington dhinaca kaleetana haddii aanu fiirino taliska ciidamada mareykanka ee africom ayaa faahfaahin ka bixiyey duqeyn uu ku dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe siduu ku waramayo waryahayaga maxamed cabdiraxmaan maalin duqeyn uu maraykanka ka fuliya gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu dilay shan ka tirsan shabaab sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay taliska ciidanka maraykanka iyo afrika duqeyntan oo dhacday gelinkii dambe ee maalintii arbacada ayaa lagu fuliyey codsi ka yimid dowladda federaalk soomaaliya sida ay sheegtay africom duqeynta ayaa laga fuliyey meel qiyaastii saddex boqol oo mayl dhanka waqooyi ka xigta caasimada soomaaliya ee muqdisho ma jirto dad rayid ah oo ku dhaawacmay ama ku dhintay africom ee waxa ay sheegtay iyadoo soo xiganaysa saraakiisha ku sugnaa goobta uu howlgalka ka dhacayay weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo muddo toddobaad gudihiisa ayuu maraykanku la beegsado shabaab jimcihii hore maraykanka ayaa fuliyey weerar lagu dilay labayo toban ka tirsan ururkaasi tan iyo bilowgii sanadkan maraykanka waxa uu qaaday guud ahaan shan weerar oo lala beegsaday al-shabaab sida laga soo xigtay africom dabeecadii bishii janaayo maraykanka ayaa sidoo kale soomaaliya ka fuliyey howlgal ka dhana daacish kaasi oo lagu dilay bilaal al suudani oo ahaa hogaamiyii daacish u qaabilsanaa faafinta fikirka daacish ee afrika maraykanka ayaa taageero joogto ah siiya dowladda soomaaliya tan iyo markii madaxweyne joe biden uu ansixiyey codsi ka yimid beta conga sanadkii hore oo ahaa in ciidamada maraykanka dib loo geeyo soomaaliya si looga hortago al-shabaab
isay inay dishay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada kenya ayaa lixii tobankii febraayo waxa ay saddex ka tirsan al-shabaab ku dileen deegaanka sariirah oo ka tirsan gobol xeeb waa gobolka xeebta ee laamuu una dhow xadka soomaaliya sida uu sheegay wargeyska daily nation saddex xubnood ee ka tirsan al-shabaab ayaa la dilay wax yar kadib markii bam ay ku xireen waddo dhinaceeda sida uu wargeysku sheegay ciidamadah oo ku howlgelaya magaca amani boni ayaa sidoo kale soo furtay laba qori oo ak forty seven ah iyo laba qalab oo raadiyaha ayay raacisay
shirweynaha iftiiminta suuyeelka halyeeyada soomaaliyeed ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho sida uu kusii dheereynaya amuurtan maxamed alfa
اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه shirweynaha iftiiminta sooyaalka halyeeyada soomaaliyeed oo laba maalin socon doona ayaa ka furmay xarunta mu'asasada macalin nuur ee muqdisho isku imaatinkan oo ah sanadle sanadkii labaad qabsoomaya ayaa marba diiradda lagu saaraa taariikhda iyo doorka mid ka mid ahii shakhsiyaadka ku suntan halganka iyo waxtarka bulshada soomaaliyeed sida culummada halgamayaasha suugaanleyda dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sanadkii koowaad waxaa looga hadlay caalimkii soomaaliyeed ahna aasaasaha mu'asasadan macalin nuur maxamed siyaad sanadkaana waxaa looga hadlayaa sooyaalka taariikheed ee sheekh uweys alqaadiriya oo ka mid ahi culimmada waaweyn ee soomaaliyeed ee ay diinta ka qaateen in badan oo ka mid ahi bulshada soomaaliyeed mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya culimo uddiin iyo martisharaf kale ayaa ka qayb galay madashan oo ay ka jeediyeen khudbado ay kaga hadleen taariikhda sheekh uweys alqaadiriya khaliifka mu'asasada macalin nuur khaliif cabduqaadir macalin nuur iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdulaahi cumar abshirow ayaa wadajir u daafuray madasha sanadka hore waxaan dooranay inuu noqoto sheekh aweys alqaadiri raxmatullahi caleyh sanadka soo socdana beri marka shirka la xiraayo yaa insha allahu tacaala laga doodi doonaa nus saac qofka laga dhigaayo sanadka dambe annaga ma dooranayno wixii lagu heshiiyo ala sameynaa insha allah soomaali gobolka waraba ka ahaado culamada soomaaliyeed dariiqadu doonaa ka ahaado halyeeyada soomaaliyeed oo kala duwan hadduu dhagaxtuur yahay iyo haday xaawataa ka tahay wixii lagu heshiiyo qofkii soomaali dadkii soomaalida magaca u sameeya meesha looga sheekeynaya ilaahayna raalliga ku yahay subxaanahu wa tacaala farxaday ii tahay maanta inaan idinkala soo qayb galo isla markaasna aan idiin furo eh, shirweynahan ciwaankiisa loogu magac- loo- loomu- loo- loogu magac daray iftiiminta sooyaalka haliyada soomaaliyeed oo ay culimmadu ugu horeyso farxaday ii tahay anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca eh, baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed sidoo kale waxaa farxaddii ah inaan ka soo qayb galo iyadoo ay socoto eh, ziyaaradii toddobaatanaad ee sheekheenna abu macalin maxamed biyo maalow iyo abu macalin nuur ilaah u wada naxariisto inaan maanta goobjoog ka ahaado maalintii shan iyo labaatanaad ziyaarada ay socoto muddo ku dhow bil inaan idiin soo booqdo farxad ay tahay ziyaaradan oo kale anoo arday dugsiga qur-aanka dhiganayana waa kasoo qaybgeli jiray masaajidka macalin biimaalow oo uuna hogaamin jiray eh, macallinkeenna macalin axmed abshirow oo adeerkay ah dhammaan dugsiyadii eh, dhinacan madiina
wafdi ka socda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa gaaray dalka serbiya sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo waryaheena cali aadan wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed bare maxamuud ayaa gaaray caasimada serbiya ee bergared kadib casuumaad uu ka helay dhigiisa serbiya doctor zoran kajik wasiirka iyo wafdigiisa ayaa garoonka diyaaradaha caasimada belgared waxaa kusoo dhoweeyey danjiraha safaaradda soomaaliya ee markaas u fadhiya belgared ambasador maxamed cabdulaahi axmed sida uu qorshe uu yahay wasiirka ayaa la kulmi doona dhigiisa wasiirka ciyaaraha isagoo sidoo kale ka qaybgeli doona xalfadda xiritaanka horyaalka caalamiga ah ee i m m a f world championship wasiirka Max- wasiir maxamed bare ayaa inta uu joogo belgrade lagu wadaa inuu la kulmo ama kulamo uu la yeesho mas-uuliyiin kale oo dowladda serbiya ka tirsan kuwaas oo kala hadli doono tababarka xirfadaha gacanta dalkaasi oo aada ugu horeeyo sida looga faa-iideyn karo markaasi dhalinyarada soomaaliyeed ee fursada aan u helin waxbarashada nidaamiga wafdigiisa uu ka mid ahaa la taliyaha markaasi wasiirka injineer fahad cali xusa xasan waxaa lagu wadaa in booqashada shaqo oo labada cisho ay ku joogi doonaan dalkaasi soomaaliya iyo serbiya oo markaasi lahaan jiray xiriir fac weyn ayaa dib boor kale markaasi loogu jafi doonaa xiriirkooda iyadoo dowladda soomaaliya ee dalkaasi ku leedahay safaarad kaalin muuqato ku leh xoojinta xiriirka labada dal
ugu dambeyntiina dowladda ukrein ayaa dhowr buufin oo basaas ahaa soo riday maamulka militariga ee caasimadda dalka ukrein ee kiyef ayaa sheegay inay toogteen lix buufin oo basaas raashiya ah kuwaasi oo dul heebaabaya caasimadda maalintii arbacadii ahaa ee lasoo dhaafay haweenka ciidamada militariga ee ukrein yuri lahanta ayaa waxa uu sheegay in buufinada nuucaasi ah lagu arkay axaddii lasoo dhaafay qeybo ka mid ah waddankaasi ukrein yuuri lahanta ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay in baloontaasi ay lahaayeen biro saddex geesood ah iyada oo raadeerada ukrein muujiyeen in buufinadu yihiin gentaal kusoo wajahan ama diyaarado daroon ah ruushiya waxay doonaysaa in ukrein risaasta ay ku khasaariyaan buufinadaasi oo aanan wax qaraj ah wax qarash ah ugu fadhin ayuu yidhi haweenka oo la hadlay telefishinka qaranka ukrein xeeldheerayaasha militariga ayaa sheegaya in gantaalada lidka diyaaradaha ay dalalka reer galbeedku siiyeen ukrein oo halkii xabo uu qiimihiisu ka badan karo ama ka badan karo afar milyan oo dollar quburada ayaa waxaa kaloo ay xuseen in ruushiya laga yaabo inawaa in ay gaabis ku siiyihiin gantaalada iyadoo diyaaradaha daroniska oo ay ku duqeynayeen dalkaasi ukrein toddobaadyadiina weedaartay maamulka militariga ee caasimadda ukrein ee kiyef ayaa waxay shaaca ka qaadeen in buufinkaasi ruushiya lasoo riday islamarkaasina ay ahaayeen kuwo la doonayay in lagu qalqalgeliyo waxaa sidoo kale ay sheegeen inay ku jiri kareen qalabka waxduuba ee teknolojiyada ee aanay ruushiya hore u isticmaalin ka hor dagaalkii siiriya
guud ahaan waxaan halkan kusoo afmeeraynaa warkii duhur aad kala socoteen rediyo dalsan cidda warka iyaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson dot com
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel